in Washington, wishing you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah labaiyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo dumar u badan oo ku dhintay dooni ku qallibantay xeebta dalka gariiga
wallaahi sida ay wararkoogu dee nagu soo gaadhay waxay noo sheegeen inay dadkaas iminka talaagada lagu hayay in laba raga oo midiyaayo meerota afar iyo toban jira iyo labaatan dumar ah
xakaayihii ururka s j s ee u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaalida cabdalla axmed muumin oo lagu xiray magaalada muqdisho dhallinyarada galmudug oo abaabul uga jira la dagaalanka al-shabaab qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iskudhacyada u dhexeeya ciidamada ammaanka iiraan iyo dibadbaxayaal ka caraysan dil xabsiga dhexdiisa loogu geystay gabar lagu magacaabo jiray mahsa amini oo ka soo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay ee kurdiyiinta iiraan ayaa weli kasii socda dalkaas amini ayaa waxaa soo xiray ciidanka la dagaalanka munkarka ee iiraan kuwaas oo ku soo eedeeyay asturxumo xabsiga ayay ku dhimatay lixiyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay ee sebtembar dhimashadeeda ayaa kiciyey mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladda islaamiga ah ee iiraan talaadadii shalay dibadbaxyada ayaa kasii socday magaalooyinka kurdiyiinta iiraan ciidamada ammaanka ayaa isku dayaya in ay xoog u adeegsadaan dibadbaxayaasha kurdiyiinta iiraan ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo toban milyan oo ruux labaatan sano ayaa maanta oo arbaco ah laga joogaa weeraradii argagixiso ee lagu qaaday jasiiradda baali ee dalka indoneesiya kuwaas oo dhacay labaiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo labadii xus loogu duceynayo laguna xusuusanayo dadkii lagu laayay weeraradaasi ayaa maanta ka kala dhici doona dalalka indoneesiya iyo australia ilaa iyo laba boqol iyo laba qof oo isugu jiray oo ay ku jireen siddeetan iyo siddeed ruux oo kasoo jeeday australia iyo siddeed iyo soddon indonesiyan ah ayaa ka mid ahaa dadkii lagu gumaaday weeraradaasi weerarada ayaa loo adeegsaday baabuur bambooyin laga soo buuxiyey oo lagu qarxiyey bannaanka kalaabka saari ee xeebta kuta ee jasiiradda baali mid kale ayaa isna lagu qarxiyey baar ku dheganaa halka weerarkii hore uu ka dhacay weeraradaasi oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee argagixiso ee dunida ka dhaca ayaa waxaa sheegatay koox lagu magacaabo jamaaca islaamiya oo xiriir la leh ururka alqaacida dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan waa v o a washington ilaa afar maalmood ka hor waxaa dalka griiga gaar ahaan magaalo xeebeedka mitlen oo ku taala jasiiradda lesbos ku qaraqantay dooni siday ilaa iyo lix iyo afartan qof oo ugu yaraan afartan ka mid ahi ay soomaali ahaayeen tirada ilaa ay hadda la xaqiijiyey siday idaacadda v o eeda u sheegeen dadka la kulmay dhallinyaro lasoo badbaadiyey ayaa ah laba wiil oo ka mid ahi oo mid ka mid ah uu afariyo toban jir yahay iyo labaatan dumar ah oo u badnaa dhallinyaro wariyaha v o eeda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray xamse maxamed ismaaciil oo ku jira xeero la geeyey dadka shilkaasi ka badbaaday waxaanu marka hore u weydiiyey inta qof ee lasoo badbaadiyey ee uu arkay
annagu waxaa aragnay markii ii sheegay ma- isla maalinkii isla habeenimidka qarqoomeen subaxnimadkeediba dee dadka intii soo badbaaday waxaa la keenay meeshan da- een, dadka karantiilka lagu karantiilaa la keenay isla subaxnimadkiiba imise qof ayaa laydin keenay markaas ee, meeshan laydinku keenay wallaahi markii hore een, sagaal qof baa dhakhtarka lagu reebay soo waxaad gartay ma haye een, sagaal dumar oo dhakhtarka iigu dhaawacyo ahaayo dhaawacyo fudud ahaba dhakhtarka lagu reebay waxay waxaa dhowr duro ilaa meelaha shaneeye dumara een, afareeye dumara iyo saddex iyo toban raga waa tahay Ee, markaa ugu dambayntii imise qof ayaa laydin keenay imise ayaana soomaali ahaa Een, hal qof ilaa laba qof ilaa een, een, saddex qof marka laga reebo een, ilamadu rag waxay ahaayeen saddex iyo toban qof iyo dumarko iyaguna ilaa iyaguna aan waxba dhaaminayo iyagu laftirkooga ay ahaayeen ilaa saddex iyo tobanka saddex iyo tobankeedii ma garat haye
Een, saddex qof marka laga reebo inta kale waxay ahaayeen soomaali waa tahay ee, dadkaa soomaaliyeed ee, dhammaantood ma turkiga ayay kasoo raaceen doonida ha turkiga ay dhinaca turkiga kasoo raaceen oo waxay kusoo jeedeen dhinaca jasiiradan lesbos waa hagaag ee, markii dadkaas laydin keenay ee aad waraysateen doontii ay la socdeen imise qof oo soomaaliya baa saarnaa
wallaahi marka laga reebo een, laba qof ilaa sad- ilaa saddex qof saan kuu sheegayba een, badankoogu ilaa afartameeyaas afar ilaa afartan qof soomaali ba ahaayeen
inta iminka la xaqiijiyey dadka ee dhintay ee tallaagada meydka lagu hayo ma idiin sheegeen hadday idiin sheegeenna tiradooda waa imisa
wallaahi sida ay wararkoogu dee nagu soo gaadhay waxay noo sheegeen inay een, dadkaas imika talaagada lagu hayay in laba raga oo midiyaayil meerode afar iyo toban jira iyo labaatan dumara
waa tahay ee, inta ka soomaalida ah ma la ogyahay
soomaalidu hal qof marka laga reebo koob iyo labaatanka qof ee kaleba waa soomaali waa hagaag ee, dadkaasi markaas dad ehela ayaa u yimi ayaan maqlay oo jasiiradda soo gaadhay oo ilaa iminka inay arkaan loo diiday arrinkaa maxaa ka jira
dee chelsea dadku way joogaan griiga oo gri dadku griig way soo gaadheen laakiinse weli weli aniga intaaba imika intaan joogay dad laygu soo xidhayo weli waxaanay helin qof intuu kaxeeye geeye dhakhtarkii ma garatay haye laakiinse een, ilaa beritoolaa la lahaa dhakhtarkii baa la tegayaa oo la soo eegayaa qof walba iyo dee ma garanaysaa qofkii kaga jira uu soo xaqiijisan karaya iminka xeradan aad ku jirtaan imise qof oo soomaaliya baa ku jira wallaahi aad baan u tiro badannahay oo halkan horta iyada dee laguma jiro oo dadka waa la een, qo- qolaba dee dhinacba loo diraa marka in yar ku jiraan halkan waa karantiin laakiinse imika dad badan baan ku joognaa dad badan oo ilaa aduu boqoleeyaa oo soomaaliya oo soomaaliya dadkaasi ma waxa ay ka soo badbaadeen doonyo ay soo raaceen bay ka soo badbaadeen
ha iyagu dad dee doonyo kaleo een, ma garanaysaa ay kusoo badbaaday weeyaan
waa hagaag ee, dadkani deegaanada ay soomaalidu degto oo dhan ayay ka yimaadeen miya mise meel ayay u badan yihiin may waa waa waa la isku wada jiraa meel walba inta soomaali degtaba waa laga waa laga kala socdaa waa tahay ee, dadka aada la kulantay xamsow ee, dee adiga laftaadu doon ayaad ku timi baan u malaynayaa meeshan oo xaalkaa ay ku jiraan mar baad soo martay Ee, waa sidee shucuurtoodu sidee ayay iminka yihiin dadka lasoo badbaadiyey wallaahi dee waad iska garanaysaa dee aduu qof ma garanaysaye qofkii dee isla socdeen uu kaa naf baxay uu kaa naf waayo dee ilaahay dee qadaree kusoo badbaaday dee
waa tahay ee,
sanashay meesha ku jireen sida saababa looga saaray meesha oo xagga dee dad waaweynna way isaga badnaayeen dumarku imika soo hadhay dhowr dhalinyaro mooyaane
kaasi waxa uu ahaa xamse maxamed ismaaciil oo isaga oo ku jira xeraha ku taala jasiiradda lesbos ee dalka griiga khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ciidanka amniga dowladda soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho ku xiray cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha ururka u dooda saxaafadda soomaaliya ee s j s xariga cabdalla ayaa waxaa walaac ka muujiyey ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda sare ee dalladda ay ku midoobeen ku dhowaad afartan warbaahin oo maxalli ah oo lagu magacaabo somali media association oo loo soo gaabiyo soma ayaa dalbaday in si deg deg ah xorriyaddiisa loogu soo celiyo wariyaha xidhan wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayuu ugu waramay magaalada muqdisho xariga xogayaha guud ee ururka s j s cabdullah axmed muumin aada u cambaareyneyna waana ka xunnahay xarig sharci darra oo aan wax loogu soo gambada ama wax loosoo mara uusan jirin u ahay maanta isagoo dalka dibadiisa raba inuu u dhoofo oo socdaa eeraboorka laga soo xiray weliba cambaareyn kaliya maahana waa ka welwelsannahay badqabkiisa iyo amnigiisa maxaa yeeley ilaa hadda meel uu ku xiran yahay iyo meel lagu haayo ma ogin ayadoo lasoo qabtaan noogu wardambeysay marka aadaan u cambaareyneyna
maxaad ku ogtihiin ilaa hadda waxyaabaha loo soo xaray ad isleedihiin waa tuhmaysaan wallaahi ilaa haddana looma sheegin oo wax sharci hoo loo maro malaha noo ciidana iska soo qabsaday meelay geeyana ilaa hadda ma ogin marka waxaan ku tubinaynaa male kaliya waxaan ognahay warbaahinta ururada warbaahinta asaga uu kamid ahaa shala shir jaraa'id qabtay ay uga hadlaayeen war ay soo saartay dowladda wasiirka ku-xigeenka warfaafinta shir jaraa'id u qabtay sabtigii oo uga hadlaayay warbaahinta in amaro lagu soo rogay kuwaasoo maldahan oo aan caddayn oo wax loola jeeda aanan ogeyn sidaa daraadeed shala shir jaraa'idaan qabanay waxaana sheegnay inaan u baahanaha faahfaahin qodobada sharciga ah oo dastuurka ku qoran iyo saan xuquuqaha u leenahay iyo inaan laga hor imaan karinaan sheegnay marka waxaan tuhmaynaa maadaama xalayna xafiiska isla ururka s j s lasoo weeraray oo ciidamo hubaysan ay soo weerareen maantana xogiyihii la xiray waxaan tuhmaynaa in shirkaas daa'ird uu daba socdo laakiin ilaa hadda ma ogin anaka wax loo xiray laakiin qudhiina ururada saxaafadda haddii aad tihiin dhaliilo ayaa laidin jeedinayaa oo dadkaba ay qorayaan markaad fiiriso waxaa laleeyahay dalkii dagaal oo galay saxaafaduna sida ay wax u rabto ilaa hadda lama oga arintaas maxaa uga jawaabaysaan walahi cabdicasiis saxaafaddu sida wax rabta waa la yaqaanaa dalku dagaaluu ku jiraa ururada algagaxsada lala dagaashan yahay qaybay ka tahay saxaafaddu waxa maalin walba warkooda soo tabinaya oo sheegaya ciidamada dowladda iyo meesha ay marayaan iyo shacabka dhinac taagan saxaafadda waaye marka wax oo saxaafadda aan la fahmi karin ma jiraan saxaafaddu waxay u taagan tahay inay bulshada waxa ay rabaan oo xogta ay u baahan tahay ay soo gudbiyaan marka wax ka duwan haddii dowladdu ay ka rabta anaka ma naqaano laakiin waxaa ognaha anaga intaan ognaha kaliya waxay tahay inay saxaafaddu u taagan tahay inay soo gudbiso bulshadu waxay u baahan tahay marka waxaan la yaabanahay caburintan oo maalin kasta saxaafadda lagu haya dowladi timaadba ay caburinayso dowladii farmaajaan ogeyn wixii ka dhacayay waxaa kaloon saxaafaddu ay lasii yaaban tahay cabdicasiiso dadka sidaan yeelaya oo saxaafadda caburinaya inay yihiin weriyaal ka shaqay jira saxaafadda dowladi farmaajo waxay ahayn weriyaal saxaafadda ka shaqeynaya hadda waxa oo saxaafadda lagu cabirinayo ciidamada nabad sugidda
annaga taa ma hayno laakiin waxaan rabnaa in dadka ina dhegaysanaya aad u caddaysaan haddii aad tihiin ururada saxaafadda waxaa tiri warka annaga aan rabno iyo sidaan wax u dhigayno wuu cad yahay laakiin dhinaca kale waxaa warkii kasoo baxay dowladda qudhiisa wuu caddaa markii aad fiiriso arrima baraha bulshada iyo faafinta wararka shabaabka la xiriira iyo muuqaalada ay soo duubaan inaan la baahin iyo arrimo noocaasa ayay wasaaraddu sheegtay miyaanu kaa idiin muuqan oo aad idinku la dhihi karaa si kaleda horrabtaan cabdicasiis warbaahintu meelay muuqaal shabaab iyo codkooda ay ku bahaysa adiga haddaad hayso waa ii sheegi kartaa laakiin waxa laga hadlaya waa baraha bulshada baraha bulshada anaka shaqa kuma lihin baraha bulshada warbaahintuba way leedahay haddii bara bulsho la yidhaah waa badantii waa warbaahintuba waa soo geli oo lama cayimin marka waxaan ka hadlaynaa cabdicasiis anakana warkeenu waa faahfaahsanay wuxuu ku qoray warqad waxaan sheegnay waana hadalnay inaysan dowladdu warkay soo saarta uusan faahfaahsanin cabdicasiis dowladdu waxay dhahday warbaahinada waxaa laga joojiyey wararka ku saabsan al-shabaab inay baahiyaan wararka al-shabaab ku saabsan u baahinayno waxay yihiinna looma sheegin mana baahinaba warar shabaab ku saabsan tusaale al-shabaab hadday dadka shacabka dhib u geystaan oo ama qarax meel ka geystaan ama ciidamada ay soo weeraraan waa sheegnaha kaas ma ku jiraa mase kuma jiri warka ma hayno marka waxaan rabna waxa waaye waxa ay dowladdu ay soo saartay inay caddaadaan haddii bare bulsho oo gaar oo ay warbaahin gaara looliya aan ahayn ay ula jeedo waa xiri kartaa cid kuma haysan iyadoon hadlinay xiri kartay laakiin cabdicasiis waxaan diidana anaka waxa waaye dowladda xubnaha ka tirsan waxaan ognaha horta madaxweyne xasan sheikh iyo tiimkiisaba waa horaan u ogaa jirnay xilligii dowladi hore waxaan isleenahay amaradan meelahay ka socdaan iyo waxa fulinaya iyo inay dad gooniya yihiin laakiin waxaan dhihi lahayn inay arrimahaas ay madaxweyne xasan sheekh iyo agaasimaha nabadsugudo hadda ciidankiisana loo adeegsanayo inay haddii ay ogyihiin ay wax ka qabtaan haddii aysan ogeyne waxaan rabnaa inay dowladu ka fiirsato ficilada warbaahinta lagula kacayo ilaa hadda dowladda ma jirta wax xiriir aad la samayseen oo ku aadan xariga saxafigan xiran waa la sameynay wa- wasaaradaha ay qusaysan la hadalnay e, cidda ay qusayso agaasimahaas uu kamid yahay aan- aan raadinay laakiin ilaa hadda ma helin
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda sare ee dallad ay ku midoobeen ku dhowaad afartan warbaahin oo maxalli ah oo ku taalla magaalada muqdisho waxa uu muqdisho ugu waramay waryaheena cabdicasiis barrow haatanna jigjiga ciidanka amniga etoobiya ayaa sunta dadka ka ilmaysaysa u adeegsaday qaar ka mid ah ardada soomaalida dowlad deegaanka ee hadda u fadhiya imtixaanka shahaadiga ee fasalka labaiyo tobanaad kadib markii uu isku dhac dhex maray ardayda iyo ciidanka ilaalinaya imtixaanka dhinaca kale madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamadu aysan rasaas nool u adeegsan ardayda wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayuu arrimahaasi uga waramay shalay bismillahi raxmaan raxiim waa aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed saad la socoto wadanka oo dhan waxaa ka socda eh, waxbarashadii guud eh, imtixaanka qaran ee labiyo tobnaadka Eh, imtixaankaas oo dhammaan sanadkan dowladdu ay go-aamisay in lagu qaado jaamacadaha xaru- ay xarun u noqdaan Eh, jaamacadda jiga waxaa ka bilaabmay bisha maskaram soddonkeedii waxbarashada dugsiga sare ee afar gobol eh, taas oo lagu soo xariyay jaamacadda jigjiga hase yeeshee ma- shalay oo ahayd maalkii koowaad eh, niskii hore si wanaagsan bay noogu soo dhammaatay niskii dambe eh, arday ayaa isku dayey oo sabab u ahaa in yani waxoogaa shaqaaqa yar ay ka dhacdo jaamacadda inuu booliskii baadhayay inuu dhaafuu isku dayey booliskiina uu soo qabtay kadib wuxuu isku dayey inuu booliskii wax gaadhsiiyo halkaa ayay wax ka bilowdeen Eh, muddo toban daqiiqo gudahooda waan ku xalinay kalaasadii inay galaan baanu ardayda isku daynay ardaygiina waxbaa la gaadhsiiyey bay yidhahdeen isagana waan dhakhtar baan geenay Eh, kolkii imtixaankii galabtii kasoo baxeen ayay yidhahdeen ardaygii waxba looma qaban iyo wax noocaasa Eh, idinka shaqadiina ma ahaban ku dhahnay halkiibay dhagax tuur wax ka bilaabeen Eh, ciidamadii federaalka dib baan uga soo saarnay toban xubnood oo ciidamada eh, arda- eh, waxyaabaha shaqaaqooyinka kuwa kala caydhiya oo qiiqii wata ayaa qiiqii ku riday Eh, kadib ardaydu yaacitaan bay bilaabeen qaar baa gabdhaha silig iyo wax noocaasa ku dhacdhacay dhaawacyo yar soo gaadhay Eh, gabadhna bahalkan ay qarxeen baa fad meel faraha gacmaha kaga dhacday wax iska wada fudud weeye intaas ay ahayd wixii shalay meesha ka dhacay waxyaabaha miidiyaha lagu qorayo eh, maxay gabadh baa la kubsaday arday baa la laayay waxba kama jiraan waa tahay doctor ee maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidanku ay isticmaaleen xabad nool sidaan arday ay ku dhaawacmeen Eh, waxba kama jiraan hawshaasi aniga ayaa ku cadaynaya waxa bad nool oo la riday ma jirto ciidamada deegaanka oo eh, waxyaabaha banaanbaxa kala caydhiya ayaa oo toban xubnooda ayaa joogay meesha oo qiiqa wata kuwaas ayaa ku riday ee waa tahay doctor adigoo mahadsan ee waa imisa tirada ardada dhaawaca uu ka soo gaaray ee dhacdadan Eh, ardada waxaan filaya laba saddex gabdhood baa jiray oo lugaha wax ka soo qaadeen gabadhna gacanta wax ka soo gaadhay Eh, wax amala si wax arday fara badan oo gabdho oo gabdhahaasi markay siliga ku dhaceen iyo gabadha iyadana lug wax ka noqotay oo jabitaan iyo mooy iyo fracture mid yahay garan maayo wax iyadana cusbitaalka taalaasista adu waxaan badnay wey ilaa laba saddex hadday ku bataan shan ar- arday eh, kama badna hadda marka xaaladooda waa sidee kuwa dhaawaca aad iyo aad bay uladintiin qaar xali toona waan soo celinay oo imtixaankii si absami ay maanta u qaateen Eh, eh, kuwa kalena waa la daaweynaya foomna waa laga buuxinayaa hawshoodana meel fiican bay maraysa ee doctor wararka qaar waxay sheegayaan in hakad uu ku yimid ee, imtixaankii islamarkaana la joojiyey arrimahaas maxaa ka jira waa been waxba kama jiraan waa warar aan waxba ka jirin imtixaankii maanta oo maalinkii labaad ahayd si wanaagsan buu noogu dhammaaday hadda ayaan shirkii qiimeyntiisa kasoo baxay berri ayaana haysta oo maalinkii uu imtixaanka inta social science uu dhammaanayaya berrintiska dambe ayuu soo gabagabaya haddii ala yidhaha ee ugu dambeyntii doctor adigoo mahadsan ee waa sidee hadda xaaladda guud ee amniga aad iyo aad bay u degan tahay wax dhibaataya haba yaraatay kama jiraan hadda ayaan kasoo baxnay command boostigii oo ciidamadii deegaanka iyo kuwii federaalka oo isku dhafan iyo wasaaradii eh, imtixaamaadka dugsiga sare iyo oo hoos timaada wasaaradda waxbarashada oo xubnihii ka socday oo afar xubnood ah hadda shir kasoo baxnay si habsami leh ayuu noogu socdaa xaaladuna waa degan tahay kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata haatanna aanu aadno galmudug deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolada dhexe ayaa waxaa ka socda kacdoon shacab oo ka dhan ah ururka al-shabaab gobolka mudug ayaa ka mid ah deegaanada uu ka jiro kacdoonkaas waxaana dhallinyarada deegaanka oo isbaabushay ay dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab cabdi daahir colow waa horjoogaha dhallinyarada ku sugan deegaanka wasil waxa uu wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin masaaq uga waramay dowrka dadka deegaanka ee ka dhanka ah dagaalka loogu soo horjeedo al-shabaab
cabdiwaahidow walaalow waxaan fikirnay markii colaadaha argagixisadu ay nagu soo qaaday oo aysan reebeyn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyadeed oo dhibaato dadka shacabka ay u geysanayso markii aan aragnay caqabadaas oo na- naga soo wajahday ayaan fikirnay inaan ciidan dee dadka deegaanka inaan intaa ciidan aruursano inaan iska hortagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno markaas xilligii taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii aad labaatan iyo toddobadeedii labada kun iyo labaatan iyo kowdii
ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen ee al-shabaab markay noqoto deegaanadaas ee muddo waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya ee al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee
wallaahi cabdiwaahidow deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamadu hadda culus ilaa toddoba jiyeed bay fadhiyaan ciidamo kala duwan oo huwana ayaa fadhiya laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badanna ku bixiyey iyo daraawiista galmudug iyo dowladda militariga kow iyo labaatanaad qayb nagala joogto ilaa toddoba deegaan baa hadda difaac laga hayaa oo argagixisada laga laga laga hortaagan yahay yaa idintaa kuleeyo maadaama dhalinyarada is abaabushay aad tihiin wallaahi niw taakulada ugu badan oo aan helno oo har iyo hameen aan naga kala goyin waxa aada noo hortaagan shacabkeenii oo dareemaya waxa aan ka hortaagannahay iyo dhibaatada aan ka hortaagannahay oo i muuqato waxaan nafteenna u hornay ayay hortood yihiin marka shacabkaasaa taakulada ugu badan naga soo gaartaa
ma idinka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab maadaama gamudug in muddo ah dagaalo ay ka socdeen oo al-shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen
cabdiwaahida waa naga go-an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeenna inaan taakadeena meesha gaarta inaan ka suulino oo aan nafta ku reebno oo aan malino oo aan si la yaqaan oo hadar la-aan inaan ula dagaalno ilaa iyo xad way naga go-an tahay insha allah
dowlad gobol mudug qaybihiisa kala duwan maamulka gobolka iyo dowladda dhexe ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray
iyo maamulka gobolka aan ku hormaro maamulka gobolka nagama marna inkasta oo la rabay sida cali jiita maanta uu muuqdo kale inay usoo muuqdaan naga marna laakiin kaalintii waxaa ka maqan kaliya inay ay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka shabaabuley iyo kuwooda qalabka soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garab istaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiidaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiidaha ka dhigtaan saas oo kale inay uga dhex muuqdaan marka kolley waa rajeynaya iyaguna inay imaanayaan mardhow howlgalka bilaabanaya maamul goboleedka galmudug haddaan isna ku xujiyo maamulka galmudug na taageeraa oo waana soo garab istaagaa inkastoo xoogaa waayahan dambe uu naga gaabiyey asagana waxaan ka rajeynayaa haddii ilaahay mo inuu dhowaan inuu soo gaaro dowladda dhexe walaalow dowladda dhexe xilligii wasiir fuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii cabdixasaan cawaale qawji iyo rag nooca howlgallada iyo taliya biixi iyo nala joogeen waa na garab istaageen oo na garab istaagnaayeen oo waa nala joogeen oo nala howlgeli jireen geli jirnay kabacdii waayahan dambeete waa naga gaabiyeen laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inayna soo gaaraan dhowaan baan rajeyneynaa qaarna waa nala joogaa
degmada baxdo iyo deegaanada ee ka agdhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku ay deegaan kula kaceen iyaga wax xiriira maydin kala dhexeeyaa dhalinyarada deegaanka ee is abaabushay ee degmada baxday iyo deegaanada hoostaga
cabdiwadow xiriir aada u weyn baa naga dhexeeya sida raboodyada aa isla wadaagno xogta culeysada aa isku sheegno qaababkii aa iskugu soo gurno oo kaleete xiriir badan oo ballaaran iyo wada shaqeyn baa naga dhexeysa insha allah marnana waa harjeyneynaa howlgalka bilaabanaya inaan haddii ilaahay idmo aan si ananayna oo dadka deegaanka iyo dowladda soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaranaya inaan haddii ilaahay idmo inaan inaan u u aan howlgalkaas ku bilaawno marka waa harjeyn ilaahay idmo cabdi daahir colow oo u waramaya wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna sida aad maqlaysaan waa ciradii jacaylka fanaaniinta salaad derbi iyo saynab cige
qodobax ku yaaliyo cagarkiisa moobe sida coodankii bari ama ciidi jarare qodobax ku yaaliyo cagarkiisa noobe cusub egeenahayo laga gooynin carada carfigiisa cusub egeenahayo laga gooynin carada carfigiisa ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه دمر كلي معاك ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه دمر كلي معاك sida calanka keenaa cadaankii oo bulugale ciribka isa sida calanka keenaa cadaankii oo bulugale ciribka isa saaray ولعنا عبلا مودي fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo saynab cige maxamed ayaana ku luuqeynaya heestaasi dabacsanayd halka aad nagala socotaan waa v o a idaacaddeena subaxnimo dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo ولعنا عبلا hablaamooye cimri iyo wadi mooye wali cana hablaamooye cimri iyo wadi mooye dumar kale ma hayso